الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله الله رحمة للعالمين فأنار الله به العقول وشرح الله به الصدور فتح الله به قلوبا غلفا واعينا عميا واذانا صما فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن امته ورسولا عن رسالته وصلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين اما بعد احبتي في الله waxaa laga wariyaa ibn ibnu mascuud radia allahu canhu sida uu bazaar uu soo warinayo iyo aimo kaleba afarka sanadkiisa maqaal baa ku jira laakiin matnigiisa waa mid aanan la isku haysan ibn mascuud radia allahu canhu isagoo ka sheekeynaya saxaabadii nebiga salى اllahu alayhi wasalam ayaa wuxuu oranayaa radia allahu canhu wacanhum ajmaciin wuxuu leeyahay man kana mustanan falyastana bman qad maat ulaa'ika asxaabu muxamadi salى اllahu alayhi wasalam كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة, ولإقامة دينه فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوا من آثارهم ما استطعتم فإنهم كانوا والله على الهدى المستقيم أو كما قال رضي الله عنه وحليه صحابي جليل كأه isagoo ka waramaya saxaabada ridwaanullaahi calayhim iyo noloshoodu sida yahay wuxuu yidhi man kaana mustanan falyastana biman qad maat qofkii raba inuu cid ku dayado ha ku daydo saxaabadii ridwaanullaahi calayhim kuwii dhintay waxa uu ka wadaa saxaabadii asxaabu rasuulillaah wuxuu yidhi kuwaa ha ku daydo wadadoodii ha qaato sidoodii ha u fekiro sidoodii ha u noolaado sidoodii ha u hadlo maxaa dhacay wuxuu yidhi waxay ahaayeen qowmun ikhtaarahum allahu lisuxbati nabiyihi waxay ahaayeen dad allah jala wacala uu u doortay in ay noqdaan asxaabtii nebiga sala allahu calayhi wasalam soo ma jedin annaga nama dooran aniga inta soo taagan iyo idinka halkan soo fafadhiya ilaahay nama dooran laakiin ayaguu doortay ridwaanullahi calayhim lidalika taas waa miisa waa arrin ay gaar ku ahaayeen saxaabadu qowmun ikhtaarahum allahu lisuxbati nabiyih waliiqaamati diinih saasoo kale allah jala wacala wuxuu u doortay in ay noqdaan tiirarkii ugu horeeyey ee diintan islaamka ay ku istaagto soo ma jeedid ayagay ahaayeen kuwa caalamka diinta ilaahay gaarsiiyey waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala caawo ibnu cabaas radia allahu canhu iyo walaalihii mid ka mid ah soo ma jeedid sida ay caalamka ugu kala faafeen ayagoo diinta ilaahay gaarsiinaya ayagaa sabab uu ahaa inaan caawa halkan isugu nimaano oo masaajidkan quruxda badan aan waxaan ku yidhi dhex fadhiisano annagoo hadalka ilahay hadalka nabiga dhegaysanayna sala allahu calayhi wasalam نعم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم قدرهم وعليه صحابيغاس ugarta xaqooda ridwaan ullaahi calayhim wadadoo wadadoodana ku dayda inta aad ka awoodaan maxaa dhacay wadada toosan ayaga ku ayagaa ku taagnaa lidalika wax la raaco walaalayaal waxaa ugu fiican saxaabadii ridwaan ullaahi calayhim soo ma jeedin maxaa dhacay waxay ahayn dadu ilaahay doortay laqad radia allaahu can ilmu'miniin buu ilaahay leeyahay ilaahay raalli wuxuu ka noqday muminiin muminiintu ilaahay raalli ka noqday waa kuwe waa asxaabu asxaabu shajara soo ma jeedin waa saxaabada ridwaan ullahi calayhim meel kalena ilaahay waxa uu ku leeyahay wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhum daduu ilaahay raalli ka noqday wey lidalika haddaad raacdid qofku ilaahay raalli ka noqdo soo ma jeedid meeshuu tegay unbuu ku geynayaa soo maha siwaas allah tabaaraka watacaala asaga raalli uga noqday ayuu adigana ilahay raalli kaaga noqonaya lidalika sida la iclaamiyey bal caawa insha allahu tacala dhowr tusaale aan ka qaadano saxaabada ridwaan ullahi calayhim weliba dhalinyaradoodii soo ma jeedid weliba dhalinyaradoodii khaasatan sida ay u noolaayeen soo ma jeedid sida ilaahay tabaaraka watacaala uu u doortay khayr fara badan siduu ilaahay jala wacala noloshooda uga buuxiyey tusaalaha koowaad insha allahu tacaala aan caawa wax ka sheegi doono waa muscab ibn cumayr ibn haashim ibn cabdimanaaf albadriyi radia allahu canhu awala safiirin fi lislaam ambasadorkii ugu horeeyey ee diinta islaamka waa ninkii ugu horeeyey nebiga uu diro sala allahu calayhi wasalam uu magaalo u diro uu yidhaahdo aniga waxaad iga noqotaa waxaan ku yidhi ambassador ii noqo halkaa magaalada ii joogo diinta ilahay ka fida waa wiil- waa waa qofkii ugu horreeyey laakiin muscab markuu noqonayo ambassador soo ma jidin markuu matalaya nabiga sala allahu calayhi wasalam wiil yaroo dhallinyaru ahaa ma ahayn nin weyn soo ma jidid nin gar leh iyo ma ahayn wiil yar buu ahaa oo dhallinyaro ah radia allahu canhu wa ardaah yani dalika een, noloshiisa tis- tusaala waxay ugu jirtaa dhallinyaradu maanta inay ku daydaan inaanu la fadhiisanno muscab radia allahu canhu waxaan ku yidhi aan dhahno haye bal nooga sheekay noloshaadii maanta asagu ma hadli karo nalama hadli karo laakiin waxaan haysanaa oo na hor yaalla wixii laga qoray soo ma jedid dadkii asaga la noolaa waxay ka yidhaahdeen lidalika waxaa- waxay leeyihiin culamaa almu'arikhiin muscab radia allahu canhu waxaa waxaa dhashay een, islaantii ugu lacagta badnayd ee magaalada madiina soo ma jeedin wuxuu ka dhashay reer family of wealth wuxuu ka dhashay reer aad iyo aad u lacag badan hooyadii waxay naagta islaanta ugu lacagta badan bay ahayd magaalada maka Ah, oo waxaan ku idhi odayaasha magaalada maka iyo madaxda magaalada maka iyo waxaan ku idhi ayaa u tegi jiray oo iyada la fariisan jiray oo waxaan ku idhi la tashan jiray maxaa lacagteeda soo ma jedin lidalika guri noocaas oo kale ka dhashay radia allahu canhu muscab wuxuu ahaa nin ku koray nicma ku koray raaxa ku koray lacag badan ku koray heer ay culimmadu yidhaahdeen subaxina wuxuu xiran jiray dhar galabkiina wuxuu xiran jiray dhar kale ya annaga xataa oo maalin walbaba walmart iyo sears iyo tagno dhar cusub soo gadano weli heerkaa maynan gaarin anigu ma arkin de ma ogi idinku inaad subaxina dhar cusub xirataan galabkiina dhar kale xirataan weligiina idaa mar dambe xiran ma ogi laakiin muscab radia allahu canhu heerkaasuu gaaray waa kun iyo afar boqol oo sano ka hor dharkuu subaxa xirto ma xiran jirin galabka mar dambe ma xiran jirin bal barafuunka iyo waxaan ku yidhi een, een, catarka uu subaxi marsado galabkii ma marsan jirin bal mar dambeba ma marsan jirinba heer wuxuu gaaray waxaan ku yidhi raaxo iyo een, xarago iyo soo ma jeedin dhar jacayl iyo wuxuu ka gaaray baa la yidhahdaa muscab radia allahu canhu wadaduu soo maro inay dhalinyaradu garan jireen dhihi jireen halkaan muscab baa maray soo ma jeedid waa meeshuu ka gaaray waxaan ku idhi lacagtiisu meesha ay gaartay iyo caraftiisu meesha ay gaartay iyo nin wuxuu ahaa halkaa gaaray nin magaalada dhan ay taqaanay ayuu ahaa radia allahu canhu at the same time wuxuu ahaa wiil yaroo dhalinyaro ah raaxadaas iyo cuntadaas isagoo isaga jira ayuu wuxuu maqlay saxaabada ridwaanullaahi calayhim inay ku shiraan daaru larqam min abi larqam waa masaajid yar waa guri buu ahaa actually oonan ka fogeyn soo ma jeedid masjid alxaraam kacbada aan saa uga fogeyn halkaasay saxaabadu isugu imaan jireen ridwaanullaahi calayhim habeenkii iyo galbihii iyo subaxii iyo duhurkii iyo halkaasay ku shiri jireen diinta ilaahay ku baran jireen qur-aanka ku akhrisan jireen nabiguna sala allahu alay wasallam uu ugu imaan jiray sheekadaasuu maqlay muscab wuxuu yidhi bal maan u tago ya qoladan saxaabada la yidhaahdo masaajidkan isugu ma- gurigan isugu imaanaysa maan u tago wuu u yimaaday uu la fadhiistay meeshuu ku islaamay radia allahu canhu waardaah maxaa dhacay qalbigiisa wuxuu ahaa qalbi daahir ah qalbigiisa wuxuu ahaa qalbi ilaahay uu jeclaaday waxaan ku yidhi inay diintu ay gasho walaakina allaha xababa ilaykum aliimaan wazayanahu fii quluubikum wakaraha ilaykum alkufra walfusuuqa walcusyaan ilaahay baa qalbigiisa waxa uu ka buuxiyey muscab radia allahu canhu jacayl ilaahay uu jecel yahay heer uu gaaray dharkuu jeclaa inuu iska tuuro soo ma jeedin xaragadii badnayd iyo ya barafuunkii badnaa iyo wixii inuu ku xanaaqo markaasaa waxaa la yihahdaa maalin maalmaha ka mid wuxuu u yimaaday hooyadiis markaasu wuxuu ku yidhi yaa umma innii laka naasix wa calayki shaf- shafuuq Ah, hooyo wuxuu yidhi aad baan kuugu waxaan ku yidhi kuugu naxsanahay aad baana kuu jeclahay diinta islaamka hooyo soo gal waa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam raac oo ashahaado oo xarigga ilaahay qabso waa ku xanaaqday hooyadiis soo ma jeedid hadalkiisana ma aysan ka yeelin gurigana waa ka cayrisay meeshan weeye meesha aan rabno inaanu is- isdultaagno soo ma jeedid ayagoo dhalinyaro ah mar allaale marka ay qalbigooda markay diintu gasho waa isbedeli jireen soo ma jeedid Ah, waxay noqon jireen rag kale saasna waxaa waxaan ku idhi waxaa caadadiisu ay tahay qof walba qalbigiisa uu iimaan u galo isagoo marka hore nin iska caadi iska aha meelaha ordi jiray mar allaale markuu qalbigiisa iimaan u galo ilaahay tabaaraka watacaala markuu ku xirmo markuu habeenkii sujuudo maalinkii uu rukuuco markuu qur-aanka akhriyo wuxuu noqonaya nin mas-uul ah ummaddan hogaamin kara soo ma jeedid wuxuu noqonayaa nin productive ah ummaddiisa wax anfacaya adduunyadiisa iyo aakhiradiisa wax anfacaya muscab radia allahu canhu waa isbedelay waxa uu ku mashquuli jiray iyo xaragadu ku mashquuli jiray iyo waxaasoo dhanba waa ka tegey wuxuu bilaabay diinta ilaahay inuu dadka gaarsiiyo markii dambe nebigu sal allah alay slam nebigaa ka yaabay ninkan waxaan ku ihi wiilkan yarka dadaalkiisa iyo soo ma jeedi siduu diinta u jecel yahay iyo siduu diinta ugu dadaalaya iyo siduu u baranayo diinta ilaahay tabaaraka watacaala u baranayo markii dambe nebiga sal allah alay slam wuxuu yidhi muscabow waxaan rabaa inaan kuu diro magaalada madiina aan rabaa inaan kuu diro saa diinta ilahay aad dadka u bartid soo ma jeedi halkaa waxaan ka baran karnaa haddaan isdul taagno walaalayaal qofku qofku inuu diinta ilaahay tabaaraka watacaala dadka baro uma baahna inuu fadhiisto labaatan sano iyo soddon sano soo ma jeedin oo bukhaari iyo muslim uu barto oo wacanku yidhi uu kala saaro bintu labuun iyo bintu makhaad soo ma jeedin uma baahna bal saxaabadu waxay ahaayeen ridwaanullaahi calayhim hal aayad hadday bartaan hadda maysan ka tegi jirin aayaddaas iyo aayado kale dadkay sii bari jireen at the same timena cilmiga waa ziyaadsan jireen ridwaan ullaahi calayhim soo ma jeedin caadadooda saasay waxaa la yidhahdaa caaisha radia allahu anha canha waxay leedahay ayadoo waxaan ku yidhi ka sheekeynaysa aabbaheed asidiiq abi bakr radia allahu canhu riwaayadan ibnu kasiir baa wuxuu ku warinaya albidaaya wanihaaya waxay leedahay abu bakr maalinkuu soo islaamay maalinkii ku xigtay wuu baxay markaasu wuxuu bilaabay saxaabadiisii iyo dadkay waxaan ku yidhi aqaaribada iyo macrifada ahaayeen iyo soo ma jeedin raggay isla isla fariisan jireen isla sheekaysan jireen iyo soo ma jeed dadkii buu bilaabay inuu soo kaxeeyo ya uu nabigu u keeno sala allahu alayh wasalam afar min alarbacati almubashiriina min alcasharati almubashiriina biljanna ayaa maalinkii labaad soo islaamay cثmaan بن cafan asagaa sabab u ahaa inuu soo islaamo cabdالرaحmaan بn cawf asagaa sabab u ahaa inuu soo islaamo cثmaan بn madcuun abu cubayda طalxata bn cubaydilah raggaas oo dhan ba waxay ku jiraan waxaan ku ihi صaxiifadda abu bakr radia allahu canhu hadda hal maalin keliyuu muslim yahay la soco soo ma jeedin raggii ugu waaweynaa saxaabada ridwaan ullaahi calayhimna waxaa soo islaamayay nin hal maalin keliya muslim ahaa lidalika qofka qalbigiisa hadday diinta ilaahay gasho waxaa khasab ku ah saasoo kale inuu diinta ilahay ka shaqeeyo inuu iska fariisto uu yidhaahdo waxaan ku idhi wadaadku diinta ha ka shaqeeyo asaga diinta ilaahay dadka ha baro taas walaalayaal ma ahayn da'bigii iyo waxaan ku idhi dhaqankii saxaabada ridwaan ullahi calayhim lidalika nabigu sal alla alay slam muscab buu ha diray isagoo waxaan ku yidhi weli dhalinyaro ah isagoo weliba nin yar ah markaasuu wuxuu aaday magaalada madiina wuxuu bilaabay diinta ilahay dadka inuu gaarsiiyo nacam sheekadiisa aad bay u dheer tahay xikmadiisa iyo siduu dadka diinta ilaahay tabaaraka watacaala ugu wici jiray iyo haddii lagaga sheekeeyo waad yaabaysa wiil yaroo dhalinyaro ah laakiin u dhigma kun nin oo midkiiba afartan sano jira u dhigma soo ma jeedid caqliga iyo cilmiga iyo ilaahay uu siiyey tabaaraka watacaala nacam maxaa dhacay miciyadda ilaahay baa la jirtay miciyadda ilaahay ayaa ilaahay tabaaraka watacaala hiladiisa iyo soo ma jeedid hogaamintiisa iyo hidaayadiisa la jirtay muscab radia allahu canhu waardaah ilaa ay culimmadu yidhaahdaan markuu nebigu sala allahu alayhi wasalam magaalada madiina usoo hijrooday magaalada madiina badankeed guryaheeda oo dhan waxay ahaayeen guri qur-aanka ilaahay mid laga akhrinayo iyo mid salaad laga tukanaya iyo soo ma jeedid magaalada dhan waa soo islaantay oo yaa sabab u ah muscab radia allahu canhu wa ardaahu muscab culimmadu waxay yidhahdaan waxa uu dhintay magaala wuxuu dhintay maga- ma- maalintii maalintii uxud radia allahu canhu ardaah maalin aad iyo aad u naxdin badan oo la dilay waxaan ku yidhi toddobaatan ka mid a saxaabada ridwaan ullahi calayhim weliba kuwoodii ugu waaweynaa xamza ayaa ka mid ahaa raggii maalinkaa la dilay xandala khasiilu lmalaa'ika ayaa ka mid ahaa maalinka raggii raggii la dilay saasoo kale muscab radia allahu canhu waardaahu waxay culimmadu yidhahdaan ridwaan ullahi calayhim nebigu sala allahu alayhi wasalam markii uu aasayey raggaa la dilay ayaa wuxuu isa soo dul istaagay bay yidhahdaan muscab radia allahu canhu markaasuu nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu akhriyey aayadda tan min almu'miniina rijaalun sadaquu ma caahadu llaha calayh mu'miniinta waxaa ka mid a rag ballantii ay ilaahay la galeen ka run sheegay oo maxay ahayd ballantii ay ilaahay la galeen inay diinta ilaahay tabaaraka watacaala ka shaqeeyaan inay ilaahay isku dhiibaan soo ma jedid cilmiga iyo inay bartaan masaajidada ilaahay tabaaraka watacaala inay ku jiraan rag mu'miniin oo dhaba inay noqdaan ballantaas ay ilaahay la galeen ilaahay wuxuu leeyahay tabaaraka watacaala waxaa ka mid a mu'miniinta rag ka rag ka run sheegay iyo rag weli sugaya wakhtigoodii sugaya muscabna wuxuu yidhi waxa uu ka mid yahay kuwaas waxaan ku yidhi ballantii oofiyey oo ka soo baxay oo dhammaystiray ilaahay tabaaraka watacaala waxay kula ballameen soo ma jeedin nebigu sala allahu alayhi wasalam muscab markuu arkay xaaladiisuu ooyey maxaa dhacay waxaa la waayey wax lagu kafno muscab radia allahu canhu hadda waa ninkii waxaan ku yidhi subaxiina dhar cusub xiran jiray galabkiina dhar cusub xiran jiray waxaasoo dhan waa ka tegey maalinkuu dhimanayana waxaa la waayey wax lagu kafno maro yaroo gaaban oo haddii lugihiisa la saaro waxaan ku yidhi madaxiisu uu waxaan ku yidhi uu faydmayo haddii madaxiisa la saarana lugihiisa ay faydmayaan maradaa unbaa loo helay markaasuu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam marada madaxiisa ka saara lugahana aws iyo waxaa ka saara nabigu sala allahu alayhi wasalamna uu u duceeyey muscab muscab radia allahu canhu isagoo weli nin dhalinyaro ah isagoonan waxaan ku idhi weli ciyaal badan iyo guryo badan iyo isagoonan waxaan ku idhi ka tegin ayuu adduunyada isaga tegay ridwaan ullahi calayhim saasayna caadadoodu ahayd kulligoodba sooma jeedaan inay waxaan ku idhi mustaqbalkooda rasmiga inay ka dhigaan maalinka aakhiro inay ka dhigaan maalinkaasna inay u shaqaystaan lidaalika dhallinyaradeenna maanta taasaa looga baahan yahay soo ma jeedid inaadan keliya aadan ku xisaabtamin kaalejkaaga keliya aadan ku xisaabtamin gaariga aad gadan dootid keliya inaadan ku xisaabtamin soo ma jeedid high schoolkaa dhigatid ama kaalejkaa subax walba aadid inaadan u malaynin noloshu keliya inay tahay laa بل يوم القيامة ما نك قيامة كلية إلهي تبارك وتعالى وحليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما نك قيامة كلية وحتى كنتم كنوا سنة بل معاود ديار تتا كنتم كنوا سنة يا معاود ديار تتا كنتم كنوا سنة صحابة رضوان الله عليهم سؤال شخصي كجوابين هذا لما يسن أوجا جوابين واحد أوجا جوابين نرشوا أوجا جوابين رضوان الله عليهم لذلك ولا ليال ku dayasho wanaagsan baa noogu sugan muscab radia allahu canhu saasoo kale cabdullaahi bni cabaas muscab radia allahu canhu hadduu ambasador ahaa hadduu caalim ahaa hadduu macalin ahaa hadduu nin qur-aanka bartay hadduu ah nin waxaan ku yidhi lacag badan oo reer lacag leh ka yimaaday hadduu ahaa cabdullaahi ibni cabaasna radia allahu canhu waxa uu ahaa ninuu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam riwaayaad fara badan uu ku yidhi allahuma faqihu fi ddiin wacalimhu ta'wiil soo ma jeedin allahuma faqihu fi ddiin wacalimhu tawiil ilaahu waxaad bartaa waxaad bartaa atawiilka bar bimacna tafsiir soo ma jeedin saasoo kale ilaahu waxaad ka dhigtaa nin diinta aad iyo aad u fahmay oo faqiih ku ah caalim ku ah diinta ku ah soo ma jeedin cabdullahi bni cabaasna saasuu noqday radia allahu canhu wa ardaah culimmadu waxay yidhaahdaan wuxuu dhashay sanadkii tobnaad sanadkii tobnaad waxa uuna ku dhashay shicabu abi aalib haddaad xasuusataan sheekh abu aalib nabigu sala allahu alayhi wasalam sanadkaas oo caamul xusni culimmadu ay ugu magacaabaan wuxuu ahaa sanad aad iyo aad u dhib badan soo ma jeedid nabiga sala allahu alay wasalam iyo saxaabada aad iyo aad ugu dhib badan oo ay saxaabadu waxaan ku yidhi guryahoodii laga saaray dukaamadoodii laga saaray magaaladoodii laga saaray waxaan ku yidhi meesha ay iska galeen valigaas abu aalib ay iska galeen halkaa ay joogeen saddex sano waxaan ku yidhi ay halkaa ay ku jireen ridwaanullahi calayhim cabdullahi bni cabaas wuxuu ahaa dadkii halkaa dhashay ayuu ahaa radia allahu canhu ardaa markuu dhimanayo nabigu sala allahu alay wasalam markuu dhimanayo cabdullaahi ibni cabaas wuxuu jiray saddex iyo toban sano keliya nin aad iyo aad u dhalinyar buu ahaa laakiin saas oo ay tahay waxa uu ahaa saxaabada ridwaanullaahi calayhim culimmadoodii ugu waaweyneyd buu ka mid ahaa soo ma jeedin maxaa dhacay wuxuu ahaa qof ay ducadii nabiga ku dhacday sala allahu alayhi wasalam laakiin taa keliya ma ahayn ducada nabiga sala allahu alay wasalam keliya sabab uma ahayn inuu noqdo culimmadii waxaan ku yidhi saxaabada ugu waaweyneyd bal uu noqdo tafsiirka haddii la yidhaahdo saxaabada ridwaanullahi calayhim qofka ugu badiyay bal ummadda nabiga sala allahu alay wasalam ninka ugu badiyay inuu yahay soo ma jeedid nacam turjumaan alqur'aan in loo bixiyey ninkii qur-aanka ka turjumayey oo qur-aanka fasirayey magaca ilaa loo bixiyey heerkaa ma uusan ku gaarin ducada nabiga sala allahu alay wasalam keliya laakiin wuxuu ahaa nin dadaal badan isagaa ka sheekaynaya wuxuu yidhi markii uu nabigu dhintay sala allahu calayhi wasalam oo ay saxaabadu bilaabeen in waxaan ku yidhi inay magaalada madiina ka kala tagaan oo mas-uuliyaad fara badan ay qaadaan oo waxaan ku yidhi de markii hore nabigay la joogeen sala allahu alay wasalam nabigu markuu dhintay laakiin caalamkay ku faafeen wuxuu yidhi saxaabadu markay saa bilaabeen baan yar aan saaxiibo ahayn oo ansaari ah waxaan ku yidhi warniyahow saxaabadu intaysan dhiman oo aysan dhammaan oo waxaan ku yidhi adduunyada aysan ku kala faafin maan u tagno cilmiga baranno qur-aanka baranno axaadiista nabiga sala allahu alay wasalam baranno wuxuu yidhi wiilkii ansaariga ahaa waa igu qoslay wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cabaasow ma waxaad ma waxay kula tahay adiga ummaddu inay maalin kuu baahnaan doonto inaad caalim noqon doontid oo sheikh weyn noqon doontid oo dadku ay kusoo hor fariisan doonaan adiga ma ma saasay kula tahay wy wuu ku qosli waa isaga tegey cabdullahi ibni cabaas radia allahu canhu wuxuu ahaa nin waxaan ku yidhi kaftan badan oo nin furfuran buu ahaa oo nin qosol badan buu ahaa marka ninkan wuxuu yidhi adiga maadaa sheikh noqonayo caalim noqonaya tu ku qosli isaga tegey laakiin cabdullahi ibni cabaas radia allahu canhu hadalkaas waxaan ku idhi caqaba kuma noqon bal wuxuu bilaabay inuu saxaabadii u tago zayd ibni xaaris zayd ibni zayd ibni thaabit radia allahu canhu man jamaca alqur'aan ayuu qur'aanka ka bartay cusmaan ibni cafaan buu qur'aanka ka bartay abu bakar iyo cumar iyo saxaabadii kuwii ugu waaweynaa ayuu wuxuu bilaabay inuu la fariisto uu ka barto waxaan ku idhi cilmiga uu ka barto qur'aanka uu ka barto soo ma jedin heer uu gaaray xilligii cumar ibni alkhadaab radia allahu canhu heer uu gaaray xilligii cumar waxaan ku idhi cumar inuu la tashto isagoo nin dhallinyaro ah isagoo weli shan iyo toban jir lix iyo toban jir ah weliba cumar uu ka hormariyo hadalka ibnu cabaas uu ka hormariyo waxaan ku idhi hadallada saxaabadii kuwii ugu waaweynaa culimadii ugu asxaabu badrin dadkii ka qayb galay dagaalkii badar oo saxaabadii kuwii ugu waaweynaa ahaa in uu waxaan ku idhi uu ka doorbido cabdullahi ibni cabaas uu qaato hadalka cabdullahi ibni cabaas uu la tashto cabdullahi ibni cabaas heerkaasuu gaaray ibnu cabaas radia allahu canhu waardaah soo ma jeedid waxay leeyihiin ardaydiisu sida taawuus iyo masruuq iyo caطaa iyo waxa ay leeyihiin maynaan arkin qof cabdullahi ibni cabaas lamida markuu khaasatan qur-aanka uu waxaan ku yidhi uu fasirayo waxaad moodaa ayuu mujaahid leeyahay idaa ra'ayta ibna cabaas yufasiru alqur'aana absarta calaa wajhihi nuura nuur baa wejigiisa ka arkaysa marka uu qur-aanka u akhrinayo waa ilaahay tabaaraka wa tacaala saxaabigaas waxaan ku idhi cilmiga uu siiyey iyo sharafta uu siiyey cabdullaahi ibni cabaas ma gaarin inuu sheekh keliya iyo macallim keliya noqdo eh wuxuu gaaray inuu waxaan ku idhi in our terminology today jaamacaddan inuu gurigiisa ka furo soo ma jeedin sheikha waxaan lagu yaqaanaa hal maaddo keliya inuu dhigo ama hal cashar keliya inuu dhigo laakiin ibnu cabaas radi allahu canhu heer wuxuu gaaray gurigiisa inuu jaamacad noqdo dadku ay yimaadaan gurigiisa yimaadaan soo ma jeedin oo waxaan ku yidhi maalan ay yidhahdaan waxaan ka baranaynaa language ka kale luga alcarabiya kooxdaasi ay tagto waa boqolaal qofood heer xataa culimmadu ay yidhaahdaan waxay buuxin jireen wadooyinka ayay buuxin jireen asagoo ibn cabaas weliba nin dhalinyaro ah markaasay qoladaasi tegaysa haddana koox kalea imaanaysa markaasay waxay ka baranayaan tafsiirka iyo qur-aanka waa tegayaan koox kalea imaanaysa markaasay waxay ka baranayaan axaadiista waa tegayaan kuwo kalea imaanaya markaasay waxay ka baranayaan taariikhda iyo maalmihii carabta iyo wixii dhacay iyo historyga iyo markaasay tegayaan soo ma jeedid heerkaasuu gaaray ibnu cabaas radia allahu canhu ardaa saasay tahayna wuxuu ah nin cibaado badan eeray culimmadu yidhahdaan intaasoo boqoloo ragcadood ayuu maalinkii tukan jiray anuu markaan hadalkaa maqlay waa yaabay waxaan idhi asagoo waan guri gurigiisa uu college uu yahay oo maalinkii intaasoo cashar bixinaya seeb uu haddana u helaya waqtigu dhowr boqol oo ragcadood ku tukado soo ma jedin laakiin waxaad asaga ka dareemaysaa radia allahu canhu iyo saxaabada asaga la mid ah marka ay diinta ilaahay waqtigooda geliyaan cilmiga markay waqtigooda geliyaan ilaahay tabaaraka watacala noloshoodu barakeeya soo ma jeedin maalmahoodu ilaahay barakeeya habeenkoodu ilaahay barakeeya cilmigoodu ilaahay barakeeya caqligoodu ilaahay barakeeya maalin waxaa laga wariyey salafkii ridwaanullahi calayhim nin ka mid ah baa waxaa la yidhi isagoo waa yeelo nin oday ah baa waxay arkeen isagoo waxaan ku idhi meel ka boodaya boodadiisay la yaabeen sidii wiil yaroo dhallinyaro u booday waxay yidhahdeen shiikhow horta adiga nin waa yeelaaba tahaye see halkaan uga booda annagoo dhallinyara meeshaan waa ka boodi la'nahay markaasuu wuxuu yidhi haadihi jawaarix xafidnaaha fi sigar faxafidaha allahu fi lkibar wuxuu yidhi markaan dhallinyarada ahayn oo yaryarayn baa ilaahay tabaaraka wa tacaala baan ilaalinay insha allahu tacala berri baan ka hadli doonaa xadiidka ah ixfad illaha yaxfadka ilaahay ilaali ilaahay waa ku ilaalin doonaay wuxuu yidhi ninkaas shiikhaasi wuxuu yidhi markaan dhallinyarada ahayn ayaan wuxuu yidhi jirkeennaan ilaalinay wakhtigeennaan ilaalinay ilaahay tabaaraka wa tacaala taacadiisa iyo diintiisaan ku ilaalinay markaan waayeel noqonnay ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahay baan na ilaaliyey soo ma jeedin insha allahu tacaala berri si fiican waxaan uga sheekayn doonaa sheekhaad wada garanaysaan sheekh cali suufi sheekh cali cali cabdiraxmaan asuufi sheekh cabdirashiid cali suufi aabihiis sheekh cabdirashiid laftigiisa aniga wuxuu iga sheekaynaya wuxuu ii sheegaya wuxuu leeyahay alwaalid aabihiis raxmat ullaahi calayhi wacalaa jamiici culamaa'ina wuxuu leeyahay isagoo boqol iyo dhowr iyo toban sano isagoo jiro ayaa waxaan ku idhi waad yaabaysaa caqligiisu inta uu yahay iyo waxaan ku idhi siduu u hadlaya iyo siduu u soconaya iyo sooma jeedin waad yaabaysaa cunigiisii ugu yaraa waxaa la dhalay isagoo boqol iyo toban sano ku dhawaad jiro boqol iyo toban jir isagoo yar isagoo ah isagoo jiro ayaa waxaan ku yidhi wuxuu dhalay wiilkiisii ugu yaraa sandiyagu jooga sandiyaga kusoo arki kartaa soo ma jeedin bashiir sheekh cali suufi nacam ilaahay baa ilaaliyey tabaaraka wa tacaala jirkiisa iyo caqligiisa iyo cilmigiisa isagoo boqol iyo waxaan ku yidhi labaatan sano ku dhawaad jiro boqol iyo afar labaatan buu ku dhintay sheekhu raxmatullaahi calayhi isagoo boqol iyo labaatan jiro ayuu qur-aanka haddana hal xaraf uusan hilmaamin yaa haddana uu caafimaad qabaa oo waxaan ku yidhi marka waxaan ka dareemaynaa soo ma jeedid qisooyinkaas iyo ragga noocaas oo kale ah ilaahay tabaaraka wa tacaala markay ilaaliyeen yaraantooda ilaahay markay ilaaliyeen ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ilaaliyey weynaantooda ilaahay uu ku ilaaliyey markii ay wakhtigoodii cilmiga iyo ay geliyeen diinta ilaahay markay geliyeen ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala u barakeeyey waxaan ku idhi noloshoodii u barakeeyey saasoo kale waxaan arkaynaa the same thing baan waxaan ka arkaynaa noloshii cabdullahi ibni zubayr radia allahu canhu waardaah soo ma jeedin zubayr ibn alcawaam xawaariyi rasuuli illah axad alcasharati almubashiriina biljanna cabdullahi ibni zubayr wuxuu ahaa zubayr ibn cawaam wiilkiisu ahaa zubayr ibn cawaamna wuxuu ahaa saxaabadii raggii ugu waaweynaa buu ka mid ahaa radia allahu canhu heer uu nabigu u bixiyey sala allah alay slam xawaariyi rasuulillah soo ma jeedin waxaa la yidhahdaa cabdullahi ibni zubayr wuxuu ahaa saxaabigii ugu horeeyey ee ku dhasha magaalada madiina wiil yar buu ahaa magaalada madiinuu ku dhashay soo ma jeedin nacam laakiin haddaad noloshiisa egtid waad yaabaysaa geesinimadiisa iyo waad yaabaysaa caqligiisa iyo cilmigiisa iyo soo ma jeedin waa waqtigiisu wuxuu geliyey diinta ilaahay tabaaraka watacaala geliyey dhalinyarada yar dhalinyaro yar markay ahaayeen waxay joogi jireen masaajidada meesha aad ka arkaysid haddaad raadisid aad ku arkaysid waa masaajidada ilaahay tabaaraka watacaala iyo xalaqaadka cilmiga iyo culummada ay la fadhiistaan iyo soo ma jeed cilmiga ilaahay ay bartaan iyo diinta ilaahay ay ka shaqeeyaan ya yaraantiisa saasuu ku dhamaystay waqtigu waa nagu yaryahay si fiican uma faahfaahin karno laakiin saasoo kale sida cabdullahi ibni cabaas iyo muscab ibni zubayr muscab ibni cumayr iyo noloshiisii saas ayuu waxaan ku yidhi ayuu u dhameeyey radia allahu canhu waardaah soo ma jeedin ma uusan ku korin sidii muscab oo kale guri waxaan ku idhi lacag badan reer hodan ah oo akhniya iyo ma uusan ma uusan ka dhalan soo ma jedin hooyadiis asmaa radia allahu canha waxa ay ka sheekaynaysaa mararka qaarkood sida ay waxaan ku yidhi ayada ay biyaha ay usoo dhaamin jirtay iyo soo ma jedin farda ay lahaayeen iyo sida ay waxaan ku yidhi caws ay ugu soo aruurin jirtay iyo wax shaqaalaa ma aysan lahayn mararka qaarkood intaasoo saacadood ay soconayso soo ma jedin si ay reerka ugu shaqayso ay guriga ugu shaqayso iyo reer iska waxay iska ahaayeen waxaan ku yidhi lacag badan iyo aanan haysan laakiin taas ma aysan ka mashquulin adduunyo inay waxaan ku idhi ay ka walwalaan oo ay u fakiraan ma aysan ka mashquulin diinta ilahay inay ka shaqeeyaan ridwaanullahi calayhim lidalika ayaa ilaahay tabaaraka watacala noloshooda u barakeeyey soo ma jeedin heer uu gaaray zubayr radia allahu canhu zubayrkaas oo waxaan ku yidhi xaaskiisu ay biyo dhaamis ay maalinkii o dhan ba ay ku mashquulsan tahay wuxuu gaaray zubayr radia allahu canhu markuu dhintay inuu ka dhinto malaayiin dirham inuu ka dhinto hadda waa malaayiin soo ma jeedin inuu ka dhinto lacagtiisa intaasoo sana la qayminayey dhaxalkiisii intaasoo sana la qayminayey radia allahu canhu ardaa cabdullahi ibni zubayr wuxuu ahaa waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa nin geesiya aanan baqin maalin baa waxaa la yihahdaa asagoo waxaan ku yidhi wiil yar ahoo meel taagan oo ciyaal kale la taagan oo waxaan ku yidhi wada ciyaarayaan ayaa waxaa soo maray cumar radia allahu canhu baa soo maray cumarna wuxuu ahaa inay saxaabadu ka baqaan iska daa ciyaalka yar iyo dhallinyarada iyo ragga waaweyn baa ka baqi jiray soo ma jeedid nacam kaana qawaaman wa qawiyan radia allahu canhu waardaa ciyaalkii yaryarka ahaa markay arkeen cumar oo soo socda waa kala carareen laakiin cabdullahi ibni zubayr ma ma carareen meeshiisu iska taagay waddada waxoogaa yar uga leexday cumar waa u yimaade wuxuu yidhi maxaa u carari weysay ciyaalka kale say u carareen wuxuu yidhi cumarow waddadu ciriiri maha uu yidhi saan kaaga leexdo soo ma jedid dembina maanan samaynin marka maxaan kaaga cararaa cumar radia allahu canhu waa ka yaabay geesinimadiisa iyo saasuu ahaa radia allahu canhu waardaa soo ma jeedid cabdullahi ibni zubayr waxyaalaha laga sheego oo cajiibka ah waxaa ka mid ah jacaylka uu jeclaa nabiga sala allahu calayhi wasalam soo ma jeedid riwaayaadka riwaayaadka qaarkood waxa ay sheegayaan salmaan radia allahu canhu maalin inuu waxaan ku yidhi uu yimaaday guriga nabiga sala allah alay slam inuu yimaaday markaasuu wuxuu arkay cabdullaahi ibni zubayr oo meelaha fiirfiirinaya wax cabbaya salmaan waa fiiriyey waa ka yaabay wiilku wuxuu cabbayo iyo waa iska soo galay xogaa waa ka shakiyey laakiin waxba ma sii weydiin guriguu soo galay nabigu sala allahu alay wasalam la fadhiistay cabdullahi ibni zubayr baa soo laabtay wuxuu cabayay markuu soo dhammaystay ayuu soo laabtay markaasaa nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi haye ma soo daadisay cabdullahi ibni zubayr wuxuu yidhi ha meel fiican baan kusoo daadiyey buu yidhi aan la arki karin salmaan waa shakiyey wuxuu yidhi ninkaan waxba ma daadinine waa cabayey wixii la yidhi soo daadiye waa maxay buu yidhi waxa aad yaa rasuul allahi u dhibtay inuu soo daadiyo markaasuu nabigu yidhi sala allahu alay slam waxaan u dhiibay buu yidhi dhiiggayga nabigu sal ly slam xijaama toobin buu sameeyey dhiiggii wasakhda ahaa buu u dhiibay wuxuu yidhi soo daadi laakiin cabdullaahi ibni zubayr jacayluu nabigu jecel yahay sala allah alay slam dhiigguu qaatay waa cabbay tulluuq galay salmaan wuxuu yidhi wallahi yaa rasuul allah waa cabbay buu yidhi dhiiggaa u dhiibtay halkaanaan ku arkay isagoo cabbaya saasay u jeclaayeen nabigu sal lla alay slam nabigu wuxuu yidhi waylun laka min annaas wawaylun wawaylun linnaasi minka soo ma jeedin adiga iyo dadka balaa idin dhaan idiin dhaxayn doonta wey geesinimadiisa iyo ad adaygiisa iyo isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi adiga iyo dadka balaa idin dhaxayn doonta saasuuna noqday cabdullaahi ibni zubayr radia allahu canhu nin waxaan ku idhi boqol qof hadday soo hor istaagto waxaan ku yidhi boqolkaas qofba ka wada adag caqligiisu ilaahay tabaaraka wa tacaala barakeeyey cilmigiisu ilaahay barakeeyey heer ay yidhaahdaan culamaa ataariikh ay yidhaahdaan cabdullaahi ibni zubayr wuxuu lahaa boqol waxaan ku yidhi shaqaale ka badan buu lahaa soo ma jeedin boqolkaas shaqaale mid walbaba wuxuu ku hadli jiray luqad gaara boqol dowladood iyo qabaa'il iyo meelo kala duwan bay ka kala yimaadeen cabdullaahi ibni zubayr cilmigiisa meeshuu gaaray caqligiisa meeshuu gaaray boqolkaba wuxuu kula hadli jiray nin walba luqadiisuu kula hadli jiray soo ma jeedin dabalka war waa nin boqol luqadood ku hadlaya annaga ninkeenna ugu roon baa wuxuu ku hadlayaa sawaaxili iyo soomaaliya ingiriis keliya afar sano ka bacdina sawaaxiligu hilmaamaya yaa laakiin cabdullaahi ibnu zubayr boqol luqadood buu ku hadlaya soo ma jeedin laakiin taas micnaheeda ma ahayn inuu wakhtigiisa dhan ba adduunye uu geliyey iyo shaqaale iyo soo ma jeed luqado inuu barto iyo maya ma ahayn bal wuxuu ahaa nin cibaado badan wuxuu ahaa nin aad iyaad u salaad badan heer ay culamaau taariikh yidhaahdaan markuu salaada uu galo soo ma jeedin isma dhaqdhaqaajin jirin ya isma dhaqdhaqaajin jirinoo waxaan ku idhi shimbiraha soo ma jeedid intay yimaadaan bay waxay ku istaagi jireen madaxiisa waxay u malaynayaan derbi inuu yahay iyo tiir inuu yahay iyo wax meel taagan iyo qof bini aadama inuu yahay ya maba u malayn jirinba heer halkaa halkaas ayuu wuxuu ka gaaray cibaadada ilaahay iyo salaada iyo cilmiga iyo uu ka gaaray radia allahu canhu waardaah aakhirkiina waxa uu ku dhintay isaga oo waxaan ku idhi isaga oo masjid alxaraam isagoo kacbada ilaahay tabaaraka watacaala isagoo difaaciya oo ka difaacaya alظaalim xajaaj ibn yusuf athaqafi nacam ikhwati alkiraam akhawaati fi llah saxaabadu ridwaan ullahi calayhim kulligood saas ayay ahaayeen ridwaan ullahi calayhim wakhtigooda waxa ay gelin jireen inay diinta ilaahay bartaan inay diinta ilaahay ka shaqeeyaan inay ilaahay tabaaraka watacaala ay waxaan ku idhi ay caabudaan soo ma jeedid aakhiradooda inay u shaqaystaan wakhtigoodii markay diinta ilaahay saa u geliyeen ilaahay tabaaraka watacaala adduunyadoodii buu barakeeyey soo ma jeedid nacam culimmadu qaarkood waxay leeyihiin alcabaadila saxaabo badan waxaa jirtay cabdillaahi la wada dhihi jiray cabdullahi bni jacfar iyo cabdullahi bni cabaas iyo cabdullahi bni cumar iyo cabdullahi bni zubayr kan iyo soo ma jeedid oo badankood aabbayaashood waxaan ku yidhi ay shuhadaa ahaayeen diinta ilaahay tabaaraka watacaala ay u dhinteen saxaabada yaryarka ah kusoo koray faqriga kusoo koray iyo soo ma jeedid aabba la-aan kusoo koray iyo ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu barakeeyey noloshoodu barakeeyey markay weynaadeen ayagaa waxay noqdeen saxaabadeed kuwii ugu kuwii ugu lacagta badnaa ayagaa waxay noqdeen kuwii ugu cilmiga badnaa soo ma jeedid lidalika dabi sunnada ilaahay tabaaraka watacaala baa waxay tahay qofka ilaahay tabaaraka watacaala wakhtigiisa diintiisa geliya inuu ilaahay tabaaraka watacaala waxaan ku idhi inuu barakaynayo adduunyadiisa inuu barakaynayo aakhiradiisa uu barakaynayo nacam ibnu ljawsi baan kusoo khatimaynaa raxmat ullahi calayh waxa uu leeyahay soo ma jedid kitaabkiisa sayd alkhaadir waxa uu ku leeyahay markii aan yaraa dhallinyaradii waxaan ku idhi aan isku loodka ahayn aan isku da-da ahayn waxay aad iyo aad u jeclaayeen businesska inay galaan ya maanta annaga kulligan iskuul iskuul baan ku wada cararnaa soo maaha ya kii shaqo aadana xoogaa waa lala yaabaa dadku waa la yaaban ma shaqaada ma iskool aadid baa laleeyahy dadku maanta sida ay u jecel yihiin waxbarasho iyo college u jecel yihiin soo ma jeedid ayaa wuxuu leeyahay ibnu jawsi raxmat ullahi calayhi zamankaas iyo wakhtigaas markuu dhallinyarada ahaa dhallinyaradu waxay jeclaayeen business inay galaan nin walbaba suuquu tegayaayo miis yar iyo dabakaayo yar iyo taasaa waxay ahayd wax weyn soo ma jeedid mustaqbalkooda halkaasay ka raadin jireen nacam wuxuu yidhi dhallinyaradii aan qaraabada ahayn aan macaarifta ahayn aan asdiqada ahayn kulligood saasay sameeyeen waxay wada galeen ganacsi bay wada galeen anigu laakiin waan kasoo tegey waxaan bilaabay alab alcilm cilmiga inaan raadiyo masaajidada ilaahay joogo culimmada la fariisto qur'aanka barto axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam inaan barto waqtigayga diinta ilaahay inaan geliyo markaasaa waxa uu leeyahay shiikhu raxmatullahi calayhi waa ii imaan jireen dhallinyaradaas xoogaa yaroo lacaga markay soo helaan maalinkii xoogaa faa'iidaan boqol iyo laba boqol iyo intay ii yimaadaan bay waxay dhihi jireen haye xaggee maraysaa annagu laba boqol baan soo helnay waa ii faani jireen soo ma jeedid ya waa ii faani jireen buu yidhi aniguna waa ka aamusi jiray soo ma jeed waxaa dhihi jiray idinkuna ya waqul icmaluu fasayara allahu camalakum waxaan rabtaan sameeya aniguna waxaan rabaan samaynayahay wuxuu leeyahay sheikhu raxmat ullahi calayh nacam meel bay ka gaareen adduunyadoodii iyo ganacsigoodii waxay bilaabeen gurya inay gataan waxay bilaabeen soo ma jeedid inay waxaan ku idhi gabdho qorqurux badan inay guursadaan waxaan ku idhi ganacsiyo fiican inay furtaan xoogaa yaroo waxay heleen adduunyo ah iyo lacag ah ayay heleen aniguna wuxuu yidhi cilmigaygi iyo waxaygii baan iska watayo wadaadkaa yarkaan iska ahaa ilaa markii dambe wuxuu yidhi wakhtigu suu u socdo u socdo aad buuga sheekaynaya shaqo wuxuu yidhi aakhirkii laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ku yidhi noloshayduu barakeeyey wakhtigaydu wakhtigayguu barakeeyey ilaahay heer wuxuu gaarsiiyey aniga inaan ayaga ka lacag bato aniga ay dayn iisoo doontaan soo ma jeedid aniga ay ii yimaadaanoo markay boqorka iyo madaxweynaha iyo wax uga baahan yahin dhahaan hadda sheikhow yaa waa ogeed markaan yareen saaxiiba inaan ahayn bal nagala hadal ya dowladda iyo boqorka iyo madaxweynaha iyo bal ya naga sasab inay yidhaahdaan aniga wuxuu yidhi aan adduunya ahaan iska da aakhir ahaan inaan ka kormaro wuxuu leeyahay sheikhu raxmat ullahi calayhi heer ilahay meel kale wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa sayd alkhaatir heer ilaahay wuxuu igaarsiiyey soo ma jeedin labaatan kun oo qof inay muxaadaraadkayga iyo casharadeyda inay dhegaystaan labaatan kun oo qof oo zamankaasa ya labaatan kun oo qof oo hadda ah ayaa waxay tahay wax aad iyo aad u weyn laakiin labaatan kun oo qof oo zamankaas magaaladii baqdaad dadkii ku noolaa ahaa waa cadad aad iyo aad u waa tiro aad iyo aad u weyn waxaa laga yaabaa dadkii magaalada ku noolaa waxaan ku yidhi eh, percentage aad iyo aad u weyn oo ka mid ah in ay ahaayeen ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin labaatankaa kun baa waxa uu leeyahay ayaa waxay imaan jirtay casharadeeda imaan jirtay markaasaa marka aan hadlo ilaahay tabaaraka wa tacaala barakada hadalkayga uu geliyo cilmigayga uu geliyo wuxuu yidhi labaatankaas kunba waxay bilaabi jireen inay isbedelaan oo waxaan ku yidhi wacdigii inuu galo oo inay ooyaan oo inay bartaan iyo waxaan ku yidhi diinta ilaahay inay bartaan oo soo toobad keenaan oo in badan oo waxaan ku yidhi mararka qaarkood oo gaalo imaan jirtay oo dhegaysan jirtayna waxay bilaabi jireen inay soo islaamaan soo ma jeedaan lidalika walaalayaal taas waxay calaamad u tahay taas waxay calaamad u tahay hadalkii uu nabigu yidhi sal allahu alayh wasalam xadiidkii abu hurayra saxiixa ku jiray markuu ka sheekaynayay toddobada qofood toddobada waxaan ku yidhi qofood oo ha- harsan doonta maalinka qiyaamo harka ilaahay harsan doonta nabigu sal allahu alayh wasalam waxa uu ku daray wa shaabun nasha'a fii cibaadati illah soo ma jedin qof dhalinyaro ah oo ku koray taacada ilaahay ku koray diinta ilaahay ku koray qofkaasi abaalmarintiisu waxa ay tahay maalinka qiyaamo inuu allah jala wacala inuu kor usoo qaadayo maalin dadku waxaan ku yidhi ay ku wada jiraan dhibaato ay ku jiraan maalin dadku ay walwalsan yihiin aysan waxaan ku yidhi fadhiisan karin oo aysan istaagi karin oo aysan socon karin soo ma jeedid meel kale xataa aysan fiirin karin falaa tasmacu ilaa hamsa aysan hadli karin cidna aysan la hadli karin maalinkaas ilaahay tabaaraka wa tacaala toddoba kooxood oo dadka ka mid ah ayuu intuu soo kaxeeyo wuxuu geynaya harkiisa oo yaa ka mid ah waxaa ka mid ah wiil dhalinyaro ah mu'tamarkeennu waxa uu ku saabsan yahay sanadkan soo ma jeedid dhalinyarada iyo sida loo horumarin lahaa liajli dalika walaalayaal waxaa waxaan ku idhi waajib nagu ah waxaa maastin nagu ah in aan fiirino noloshii saxaabada ridwaanullahi calayhim ayaga aan ku dayano yaa wadaadka ku dhinac fadhiyo iyo wiilka dhalinyarada ku dhinac fadhiyo haddaad ku dayatid waxaa laga yaabaa meel kale inuu ku geeyo soo ma jeedid laakiin haddaad ku dayatid saxaabadii ridwaan ullahi calayhim waxaa khasab ah waxaan ku idhi meeshii ay mareen inay ku marsiinayaan sida ay u hanuuneen ilaahay inuu kuu hanuuninayo siduu ilaahay tabaaraka wa tacaala noloshoodii uu u barakeeyey inuu ilaahay noloshaada uu u barakeynayo ilaahay waxaan ka baryayaa inuuna hanuuniyo ilaahay waxaan ka baryaa dhalinyarada inuu noo ilaaliyo ilaahay waxaan ka baryaa inuu naga dhigo kuwa qalbigooda iimaanka uu geliyey taqwada uu geliyey jacaylkiisa uu geliyey maxabadiisa uu geliyey wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmat ullah
عليكم السلام